Hay'adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka Hay'adda WFP Safaaradaha Boqortooyada Sacuudiga Carabiga iyo Boqortooyada Ingiriiska ee Soomaaliya ayaa si wadajir ah u daahfuray mashruuca gargaarka cunto degdeg ah oo loogu talagalay bulshada Soomaaliyeed ee abaaruhu saameeyeen. Gargaarkan oo ay ku yabooheen dowladaha Sacuudiga Carabiga iyo UK ayaa waxa ay soo marsiiyeen Hay'adda Kingi Salaam ee ka shaqeysa arrimaha gargaarka. Maxamuud Macalin Cabdulle Guddoomiyaha Hay'adda Maareynta Musiibooyinka ayaa ka warbixiyay mashruucan, isagoo u mahad celiyay dhammaan hay'adaha mashruucan gacan ka geysanaya.
waxaa ilaahay mahaddiisa runtii in maanta aan halkan u joogno Eh, in eh, dowladda sacuudi carabiya oo runtii ay wakiil ka yihiin king salmaan ay iyo en, dowladda u k ay runtii en, caawinaad runtii aada u weyn ay ay ummadda soomaaliya ugu talagaleen in walaalahan w f b ay ay soo gaarsiiyeen ay rabaan inay arrintaa kala shaqeeyaan runtii meelaha ugu daran oo runtii en, meelaha aan la gaarin ah in arrintaas la gaarsiiyo waxaa aad iyo aad ugu mahad celinayaa en, hay-adda w f b oo runtii soomaaliya muddo dheerna ka shaqaynaysay haddana aad runtii shaqo xoogan uga hayso en, sida ay mataqaanaa isugu taxallujinayso en, waxaan rabnaa in en, donoriska kalentood ama walaalaha kalentood muxsiniinta ah inay eh, ku daysadaan eh, walaalaha sacuudi carabiya iyo walaa- walaalaha u k oo runtii arrintaani runtii ay ay ka tahay inay uun eh, wax allaale wixii la heli kara la gaarsiiyo ummadda soomaaliyeed oo dhibka u haysto En, aad iyo aaday u mahadsan yihiin waan ugu mahad celinayaa En, ka hay-adda maarinta musiibooyinka ahaan iyo anoo komishinarka ah oo ku matalaya dowladda soomaaliya waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa En, eh, labadan dowladood oo runtii eh, dadka soomaaliyeed muddo dheer garab taagnay haddana runtii eh, sh- en, arrintan wado aad iyo aaday u mahadsan yihiin annagu eh, ka sodma ahaan w f b waan la shaqaynaa oo wada shaqaynaa naga dhexayso Eh, wada shaqayntaasoo hadda runtii mar dhow noo bilaabatay annaan doonayna inaan sii ballaarino en, si aan dadka dhibku heystahay runtii oo kuwa ugu tabarta yara aada loo gaaro